Haweenka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda ah maamulka Hirshabelle ah ayaa in badan oo ka mid ahi waxa ay ku soo biireen ganacsiga noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo ka maareeya noloshooda iyo mida qoysaskooda haweenkan oo ka ganacsada dalagyada ka soo go'a gobolka Shabeellaha Dhexe sida raashinka noocyadiisa kala duwan oo uu ka mid yahay bariisku ayaa dhaqaalahan ku kaba miisaaniyada qoysaskooda haddaba qaar ka mid ah haweenka iibiya dalagga loo yaqaano bariiska ee magaalada Jowhar ayaa ka warbixinaya ganacsigan sida ay noloshooda uga maareeyaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan oon bariiska kiilada waxaa lagadaa tumi sagaal kun sagaal boqol iyo konton isbuina markii hore asooran gabar todoba boqol kusoo qaaday siddeed boqol isgoora boqol aan kala jirnaa hadda wax isgooyo ma soddon kun aa la raadiyo oo bacdiina qaalno u noqto hal dool qaal beeriya iska dhamaaday dool beera migi soo galaa raqiistiya migi beera iska dhamaadana sagaal boqol aa la qabo marka barkis mali hadda waa noqonaa ninkii oo dhigto oo roob sii gado barkis qaaliya wax mala helo soddonkaas kun oo la raadiyo oo bacdina qaal noqoto hebel waxaa la heri jiray boqol kun iyo siddeed kun aa la gaday kiildoorku casgoodha sagaal boqol hadda sagaal boqol suyaalaa soo bixiyo waabo soddon kun ala helo sagaal boqol iyo konton asgoora misaala iskoo bax lama loola soo gadanayna lamada lixdan kun ala lixdankaas kun aa ilmaha lagu adeebinaya lamadii kilo mee kaa soo baxal lagu adeebina kiilo bariiska waxaan gadaa toban iyo sagaal anna waxaa ku soo gadaa sagaal boqol iyo labaatan toban kun bacaan ka bixinaa afartan kunaa ii soo dhacaysa maalintii oo dhan tuuladaa laayto ay banaanay meel loo ii baarey jooraska baxay si aad ma u gataana toban